الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله الجهر بالدعوة waxaynu ku soo jirnay marxaladii koowaad oo dacwada nabiga sala allahu alayh wasalam ay soo martay marxaladii labaad baa markaa cashirkeenna caawa u gudbay aljahru bidacwa in diinta dacwo shaaric la qabto oo ummadda horteeda iyo meelahay ummaddu isugu timaado diinta looga sheego la wacyigeliyo ee qarsoodigii iyo dhundhuumashadii iyo hoosu wadkii laga saaro oo meel macnaa ummaddu wada maqlayso ay xujadu ku ooganto in ummadda la wada maqashiiyo oo xaqa la maqashiiyo oo ninkii xaqa qaadanhaya ilaahay u garto oo waata ilaahay u qadarayna uu qaato ninkii diidana hadda la arko saas wey addacwatu fi alaqrabiin ummadda nabiga sal allau alayh wasalam markii dacwada la yidhi ummadda horteeda ka sheeg oo dacwada la jahar waxaa nabiga laga bilaabay in qoyskiisa horta uu ku bilaabo si gaara wa bacda an qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu intuu gutay alaaa sanawaatin saddex sano intuu nabigu ku dhammaystay sal allahu alayh wasalam fii sabiili dacwati alfardiya dacwada keli kelida ah shaksi goongooni macnaa dadka loogu sheegayo markuu saddex sano nabigu sal lla alay waslam dhammaystay oo wawajada uu helay lahaa dacwadii iyo diintii aadaanan dhawasaaqiyatan u dhagraaricinaya dad khayr ku gelayo oo khayrka qaadanaya wa rijaalan markuu helay nabigu sal allau alayh wasalam rag saalixiina wanaagsan oo min samiimi qurayshin biyaha quraysheed ama nasabka quraysheed oo khaalis ah macnaa dad waxaa jira xulafa ahaa oo isbahaysi la lahaa quraysh macnaa dadka qurayshta dhabta ah iyo wakayri haada dad ay khulafo yihiin iyo dadka qurayshta dhabta ahbaa markii la helay rag saalixiina ay ka soo baxeen oo diintii iyo dacwadii qaatay wa tamahadad markay u diyaar garowday ama u diyaarsantay lahaa dacwadii asubul waddooyinkii macnaa diinta waddadii lagu fidin lahaa waddaday mari lahayd iyo marnimadeedii markii loo diyaarshay watahaya lahaa markuu u diyaar garoobay liduhuurihaa inay dacwadu soo daahirto aljaw jawgi macnaa xataa hawadii markay u diyaarsantay in waata dacwada la muujiyo yuu anzala allahu tacaala rabbi soo dejiyey calaa rasuulihi ku soo dejiyey sala allahu alayh wasalam waandir cashiirataka alaqrabiin waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin fain casawka faqul inii barii'u mima tacmaluun suuratu shucaraa suuratu shucaraa aayaddaasi si gaara waxay aakhirka suuradday ku jirtaa si gaara waxay u taabanaysaa insha allah waa sharxi doonaaye nabiga sal alla alayh wasalam inuu qoyskiisa si gaara diinta ugu sheego laakiin maxaa ka horreeya aayaddan xaggay suuradda kaga jirtaa gadaal bay kaga jirtaa inta ka horraysa suuradda waxaa laga soo bilaabay fircoon iyo qoomkiisii iyo nabi muuse waxay isla soo mareen bilowgii nabi muuse dacwadiisii ilaa nabi muuse uu hijirooday isagii tolkiiba dalka laga saaray fircoon iyo tolkii inay ka daba duuleen fircoon inay badda cuntay biyaha dadna waa maray oo ilaahay subxaana wa tacaala bannaanba uga dhigay dadna way cuntay baddi ilaan ilaahay ciidamadiisu biyay noqon karaan shimbiray noqon karaan hadda ninka la yidhaha abraha maxaa baaba'shay biyo dhulkanaa degan tahay baa ciidan noqon kara oo kula dagaalami kara ummadaha dhulkii lala gooya dhagxaanna korka lagaga soo daatay ummadaha roob lagu rogshay roog roobku waxyaalaha bani aadamka noloshiisa la markow ka awoy marka qoladaas sidii loo rogay iyo dadkii ilaahay subxaana wa tacaala dacwadiisa iyo diintiisa waati waxaa weeye daacadda u ahaa oo qaatay sida rabbi u badbaadsay baa rabbi ka soo sheekeeyey waxaa laga soo hadlay qoomkii nebi saalix nebi huud nebi nuux nebi luud waati waxaa weye asxaabuulayka qoomkii nebi ibraahim qisaskaa tirada badanay suuraddu ka soo sheekaysay waxaa la tababarayaa nebi iyo muslimiinta baa la tababaraya waa sunnatallaahi daalim kasta xilliga uu joogo qooqa gadaal guuldarru ku dambayn doona muslimiintuna way guulaysanayaan guushu waxay ku dambayn doontaa dadka ilaahay waata waxa weeye iyo rusushiisa raaca taasay ku dambayn doontaa markaasaa gebagabadii suuradda dhammaadkeedii baa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala yidhi wa andir rasuul alla u dig cashiirataka adiga xigtadaada dadka adiga laftaad ka dhalatay xigtadaada ah alaqrabiina welibana kuu sii dhow lafta macnaha kolkii la abtirsado dadka dadka kuugu sii xiga dadka diinta u sheeg waqfid janaaxak dhinacaagana u dabci liman itabacaka dadka ku raaca oo min almu'miniina ka mida fa in casawka hadday ku caasiyaan faqul waxaa tidhaa inii barii'u mima tacmaluun waandir cashiirataka alaqrabiin nabiga sal alla alayh wasalam rasuul buu ah ummaddoo dhan waa loo soo diray dadka asaga qoyskiisa ana xaq gaaray ku leeyihin xigmadda nabiga la yidhi qoyskaaga u dir waati u dig in ummadda kalena uusan wax u sheegaynin ama u digaynin ma aha macnaheedu qof aad u samafasho ood u ixsaan fasho qofka adiga walaalkaaga ah ee xigtadaadaaba ugu horreeya qofka wax loogu samafalana diin loo sheegaa ugu horraysa aakharadiisa in la badbaadiyo oo lagala taliyaa u horraysa samafalkaaga marka lambar kow waxaad ka dhigtaa aad xoogga saartaa dadka cashiirada ku ah xigtadaada ah cumuum ahaanna guud ahaana dee ummaddoo dhan baa diinta gaadhsiinaysaa saa markii nabiga la yidhi sal allahu alayh wasalam waxaa rabbi raacsha waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin ama jufadii adu aad ka dhalay ha noqoto ama ummadda kale ku raacday ha noqotee qaabku nabigu ula dhaqmi lahaa baa rabbi amray waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin maxay tahay u dabacsanow dadka adiga atbaacdaada ah ee diintaada qaata waxaad u dulqaado oo waxaa la rabaa inaad u ixsaan fasho oo walaaltinimo iyo kalgacal u muuji hadalka aad kula hadlayso hadal qalabsan yuusan noqonin hadal macaan oo walaaltinimo ku jirto waa inaad kula dhaqantaa ficil ahaan waa inaad ka shaqaysaa wixii keeni lahaa walaaltinimada iyo isjacaylka hadda bani aadamku wada macsuumiin ma ahe qayb baa khalad samayn karta qodobo diinta ka midana ku khaldami kara oo nabiga khilaafi kara kuwaa maxaa laga yeelaya ilaah baa ka hadlay waxaa leey fain casawka faqul inii barii'u mima tacmaluun hadday ku caasiyaan qodobada diinta ka mida qofkii akhlaaq xumuu la yimi waxaa dhici kara inuu qofkii macaasi bacd almacaasi ku dhaco uu nabigii amar diidda ku sameeyo waxyaalaha noocaasa qofku markuu ku dhaco ma la goynayaa ma la xoorayaa gebigiisaba qof ma laga tegayaa maya maxaa la samayn qaladka uu galay baa loo sheegi inaan lagu raacsanayn beri camalka adigaan beri kaa ahay lama odhan waxaa tidhaahaa falka aad ku kacday baanan shaqo ku lahayn oo raalli ka ahayn mimaa tacmaluun ninka lama orsho qofka isaga da waxaa kala duwan qofka camalka uu sameeyey isaga daatadiisaa kala beddelan qofka khaladka uu galay in lagu fiirsado looga aamuso lama rabo waxaa la rabaa in la soxo qofkii haddii la xoroo la yidhaha war khalad baad gashay dadka hadda wada macsuumiin maa qofo maalin buu khaldamaya mu'miniinta haddii marka qofkii khalad galaba la yidhaha adugu haddee waxaa weeye shaqo kuuma lihi iyo maxaa soo haray dadka marka waxaa la rabaa qofkii in lana soxo oo wuxuu ku khaldan yahay laga soxo loona caddeeyo si dabacsan iyo walaaltinima ku jirtana loogu naseexayo lala taliyo oo la waaniyo o ilaahay u soo noqoo toobad keenoo khaladka aad gashay ka soo noqonaya tilmaamahaas iyo awaamirtaa rabbi siiye nebigiisa sal alla alay waslam waxay u taallaa qof kasta oo sunnada nebi maxamed sal alla alay waslam waddadii nebi maxamed inuu raaca raba qalabsanaan dadka mu'miniinta inaad kula dhaqanta lama rabo khaas ahaan haddaad mas-uul tahay ood qof waatay waxaa weeye madax diineed tahay ama qof mas-uuliyad dadka mu'miniinta u hayaa tahay waxaa la rabaa dabacsanaan dadka walaalaha muslimiinta inaad kula dhaqanto ad adayg iyo akhlaaq xumo inaadan ula imaanin haddii adiga lagu xumeeya ama waati dhibaato lagu sameeyana inaad dulqaad samayso baa lagaa rabaa nabiga sal alla alayh wasalam awaamirtaa rabbi faray ma ka soo baxay mise waati waxa wey kama soo bixin ilaah baaba sheegay inuu ka soo baxay fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lam faduu min xawli ka gudub fajamaca anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu isu keenay uu jamciyey cashiirataw tolkii alaqrabiina xitadiisa dadkii usii dhowaabuu isu keenay dadka nabiga u xigaayay yihiin wahum banuu haashim banu haashim intuu dhalay ee cabdulmualib baabaa xaggan ka xiga aabbihii waxaan ahayn waa awowgiisa labaad haashim banu haashim haashim waati waxa wey wiilashu dhalay oo cabdulmualib ka mid yahay iyo dadkii ka farcamay wa macahum waxaa la joogay markaa nabigu sal alay wasalam uu dacwada u jeedinayay famiilkiisi iyo jufadiisii gaar ahaan ree makaadoo dhan nabigu lama shirin ree makaadoo dhan uma yeedhin qurayshtii waatay guud ahaan wuxuu si gaara markii hore ula hadlay asaga laftiisii wa macahum waxaa la jiray nafarun min bani lmualib ree bani mualib faqaala wuxuu idhi bacda alxamdi wa shahaadati tawxiid intuu ku furfurtay ilaahay inuu waati ku xamdiyey waati waxaa weeye shahaadada tawxiidka rabbi xambaarsanna ku bilowday wuxuu idhi ina raa'ida nin sahamiyey reerkiisa u sahamiyey laa yakdibu ahlahu reerkiisa been uma sheego hadda haddaad meeshu ma abaar baa bal inay naq leedahay inaysan lahayn inay caws leedahay inaysan lahayn inay biyo leedahay inayn lahayn waxay tahay haddaad u sahamiso reerkaaga been ku radi maysa ninku qoyskiisa iyo reerkiisa aakhara nabigu xaggee sahan ka yahay sahankani xaggeebu ka socdaa waa aakharo iyo mustaqbalka adduun iyo aakharo ina raa'ida laa yakdibu ahlow nin sahamiyey reerkiisa been uma sheego wallaahi baan ku dhaartay low kadabtu annaasa jamiican haddaan dadka been u sheegi lahaa oo wax khalad ah oon waxba ka jirin ummadda u sheegi lahaa maa kadabtukum inaan idinka been idiin sheegen macnaa saan daacad idinku ahay walow qarartu nnaasa jamiican haddaan dadka khatali lahaa macnaa wax khayaano ah oo khayaano ay ku jirto haddaan dadka u sheegi lahaa jamiican maa qarartukum idinka inaanan marna idin khayaameen wallaahi baan ku dhaartay alladii laa ilaaha ilaa huwa allah aan rabbi kale jirin baan ku dhaartee cibaado xaq u lahayn isaga mooye innii larasuulullaahi baana ilaykum idinka gaar ahaan khaasa haddaad tihiin famiilkaygii jufadaydii ilaah baa iisoo kiin diray gaar ahaan ila wa andir cashiirata kalaqrabiin markii la carabtii kaloo dhan lama farin idinka gaar ahaan baa rabbi iisoo diray ikoos idinkoos waati waxaa weeye u diglayin wa ila annaasi kaafa ummaddana guud ahaan idinkana si gaar ah baa fartiin rabbi baan ka sidaa wallaahi baan ku dhaartay latamuutunna waad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna saaad u seexanaysaan wuxuu nabigu isku matelayaa hurdada iyo mawdka way isshabahaan waa geeri yar geerida inuu qofku qof qofkii seexdaaya calaamaad waxay u tahay inuu dhiman qof seexday geeriba u dambayo astaamaha geeriday ka mid tahay hurdadu wallaahi baan ku dhaartay latamuutunna waad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna saaad u seexataan walatubcaunna waa laydin soo bixin wallaahi kamaa tastayqiduuna saaad hurdada uga soo toostaan wuxuu isku matelay qiyaamada bactiga la isa soo saarayo iyo soo toosidda hurdada laga soo toosay sida seexashada iyo mawdka waata isugu matelay sida ay waata waxaa weeye le nabigu wuxuu rabaa inuu ku qanacsi waxay yaqaanaan hurdada way yaqaanaan in laga soo toosana way yaqaanaan mawdka marka iyo bactigu saasoo kale ka dhigan yihi walatuxaasabunna wallaahi waa laydinla xisaabtamayaa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan walatujzawna waa laydinka jazayn bilixsaani ixsaana ninkii wanaag sameeyey wanaag baa lagu abaalgudi wa bisuu'i suu'a qofkii xumaan sameeyana xumaan baa lagu abaalgudi wa inaha aljanna abaalgudkaasina waa imaa janno abadana aw innaaru abada xigmadda rabbi khalqigan u abuuray caalamka shaqaa loo yimi shaqadu waa rabbi in la caabudo shaqadaas adduunka waa aragnaayo hadda xisaabi kama jiro la isla xisaabtami maayo xigmadda marka mushaarkii goormaa la bixin waa la shaqaynaya shaqaalahan weli waa shaqaynaya goormaa wax laysa siinaya shaqada mushaarkeedii waa dambeeya xigmaddu marka waxay haddii dadkan saa un faraha looga qaadi lahaa haddeen waat nin weligii soo shaqaynayey oon lala xisaabtamin oo wuxuu khalday iyo wuxuu saxay iyo wuxuu leeyahay iyo uusan lahayn kala ogaanin arrintaas xigmad ma keenteen xigmatallaahi waxaa marka noloshan hadda aan nool lahay dhab ma aha nolol baa ka dambaysa noloshaas waa ta loo shaqaysanayo waa ta ummadda waata waxa weeye loogu dig lagu wacyigelinayo noloshani raasamaal ma aha nolol baa ka dambaysa taa marka ku xisaabtama waa janno abadah ama waa naar abadah fatakallama alqawmu dadkii way hadleen tolkii way hadleen kalaaman layinan hadal dabacsan bay ku hadleen ilan hadal waata waxaa weeye gantaalla ah madaafiic buu la dhacay nabigu sal alla alay wasalam hadal dabacsan bay ku hadleen hayra camihi abilahab qofkii naar rabbi ugu tala galo dhagaha waata xaqiisa dhaghu waata waxa dhaguhu uma furno geli maayo fainahu qaala wuxuu idhi khuduu calaa yaday war ninka ila qab war ninka ila qab ii xirxira qabla an tajtamica calayhi alcarab ninkana hadduu hawshan sii wado dagaal iyo fidnuu furinaya annaga marka waxaa weeye dagaal buu inoogu sabab noqonaya qoyskeenna dagaal buu ina gelinaya war maantuu dhow yahay wiilka ixirxira anaa adeerkii ah dad anaa ugu xiya wiilkayga marka maanta inaan qabsado wey fain sallamtumuuhu carabi marka idinla dagaasho wiilka haddaad gacan gelisaan ood carab u dhiibtaan idan dulliltum waad dullowdeen ilaa nin wiil faciisa ah wiilkiisa u gacan geliya oo dil yidhi dulli ka dambeeya madul wiilkayga dil ceeb ninkaa u harsani ma jiro wain manactumuuhu haddaad difaacdaan oo tidhaahaan waan ka celinaynaa dadka doonaya inay dilayaan dilaan qutiltumaa laydin layn bui macarab o dhan baad la dagaalami kartaan ma iska celin kartaan qoys baa tihiin fa qaala abu aalib baa yidhi bal labada oday waa walaalo waana laba gaal bal sida rabbi makhluuqiisa u qaybiyey fiiri hadalkoodu si u kala bedelaya labadan oday nusuustu waxay caddeeyeen mid aayad qur'aana soo degtay isagiyo qoyskiisaba xaaskiisaba aayad ilaa suurad la akrinaya ilaa yowmi alqiyaama inuu ahlu naar yahy laakiin abu aalib suuradii kuma soo degine xadiid buu nabi wuxuu ku sheegay dadka ahlu naarka ugu naarya ugu naar fudud inuu ka mid yahay abulahabna makhluuqaadka ilaahay dadka ugu naar kulbu ka mid yahay labada odayba laba gaal bay ahayd maxaa waatay cadaabkoodu ilaa heerkaas muxuu kala fogaaday mawqifka ay kala joogeen wey abi aalib baa hadlay markuu odaygaasi kelmaddaa ku hadlay wuxuu idhi wallaahi lanamnacannahu inaan nabiga difaacaynaa ninkii wiilkayga doono inuu dilo waan difaacaybu maa baqiinaa intaan noolha intaan noolahay waa difaacayaan wa qaala wuxuu idhi aydan imli ku soco limaa umirta bihi waad fasaxan tahay ilaahay awaamirta uu ku siiyey waxay rabbi ku faray fuliw fa wallaahi baan ku dhaartay haddaan ahay abu aalib laa azaalu ka zuuli maayo axuuduka inaan ku waardiyaynay ku hareeraysanahay wa amnacuka aan ku mancinayo cadow kaa celinayo kayra anna nafsii laakiin naftaydu kelmad xun buu odaygu ku dambaysiiyey wuxuu ihi laakiin naftaydu laa tudaawicunii iguma adeecayso iguma raacsana calaa firaaqi diini cabdilmualib diinta cabdilmualib aabbahay diintiisii inaan ka baxo oon khilaafo qodobkaasi waxoogaa waa igu adag yahay naftaydu waa diidantahay inaan diinta aabbahay ka baxo arrintaa waan arki doonnaa iyadoo faahfaahsan odayaashu mawqifkay kala taageenna iyadoo aad u faahfaahsan waa noo imaan doontaa casharadeenna dambe baa iyagoo aad u faahfaahsan quraysh nin waxyaalaha ay ku kaceen ay sameeyeen wax qof aadama ah lagu sameeyo wixii ugu foolxumaa bay la yimideen haddaan ka sii hor dhacno sheekooyinka abi aalib mawqifyada u istaagay quraysh odayaashoodii baa soo shiray markii nabigu sal alla alayh wasalam haddee faragashaday waxyaalaha ay caabudi jireen iyo asnaamtoodii iyo ceebahoodii markii la caloola qufay waa adkaysan waayeen odayaal famiil walbaa qurayshabaa abiaalib waxaa la yidhaha abiaalibow waxaan wax loo adkaysan kara maaha gabankan aad adeerka u tahay naga cish diintayadii buu ceebeey aabbayaashii buu waatay ka soo qaaday wax magarad annagii oo dhan buuna baabaashay waxaan wax loo adkaysan kara maaha kala doora mid inaan isfara saarno wiilkaa inaad naga ceshato abidaalib waa dejiyey nin odaya buu ahaa waa waanshay bal talow hala raalli ahaadabu waa iska noqday nabiguna halkiisiu ka sii watay mar labaad baa la soo noqday waxaa la dhegayso wiilkii waad qabsan wey iskansi wallahi waa isku dhimanaynaa haddaada arrintaas waati waxaad ka qaban weyday waxaad doonaysaa inaan isdillo saasoo ma aha wuxuu yidhi bal tolkay baa waati waxaan waati waxaa weeye bal wiilki baan la soo hadlayaaye iga war dhawra nabiga waa la soo hadlay sal allahu alayh wasalam waa la hadlay wuxuu yidhi adeer anna ii tur lafahayga adiguna isu tur tolkaana hadde dhibta ka daa wuxuu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam adeer arrintani arrin anugu wata ma ah waxaan celin kara ma ah ilaahay xaggiisay ka socotaa qoraxda wallaahi baan ku dhaartay haddii gacanta la ii geliyo midig gacanta bidixna dayaxa la ii saaro oo jooji la yidhaaho dacwada iyo diinta aad waddo wallaana joojinayno ilaan ku guulayso amaan ku dhinto nabigu sal allahu alayh wasalam ilin baa ka timid waana ka dhaqaaqay odayg wuxuu u arkay odaygii inuu soo jilcay tolkii u soo dabcay inuu nabiga gacan geliyo la dilana uu rabo odayaashii waa u yimideen waxaa la yidhi wuxuu yidhi wiilkaygii go-aan waxaan ku qaatay inaan waati waxaa weye difaaco haddaad dagaal iclaamiseen waa inoo dagaal waxaa la yidhi maxamedow dhegayso talaan ku siinaynaa wiilka qurux waata ugu qurux badan quraysh baan ku siinaynaa wiil ka dhigo wiilka cumaara bin waliid baa la yidhaha wiilkan diintaadii khilaafay diintii abbayaashaa khilaafay waa dilaynaa gebigiisa oo ka takhallusayna hawshaasha halkaa kusoo gabagabowda wuxuu yidhi xoolaha ma ka caqli liitaa xoolaha ma ku godladaa neefka xooluhu ilma uusan dhalin ya wax rag loola yimaada ilamaydaan imaanin nin wiilkii kori wiilkaagana ken dille wax rag loola yimaada maa ya wiilku aabbihi waa yaqaanaa kolkaan wiilkayga intaan ii dhibaa dishaan wiilkani aabbihi waa yaqaana aabbihi buu uteg waxaas wax rag loola yimaada maa nin la yidhaaho mudcim binu cadiy oo odayaashii waati waxa weye jufooyinkii u soo raacayey reer waati cabdishamsi la yidhaha baa wuxuu yidhi abidaaliba waa lagaa saxanya tolkaa waa kaa saxanya waad gar qaadan weye wuxuu yidhi maan gar qaadan waaye meeshaan tol kaa dhowrayey inaad quraysh iga difaacdo oo wiilka aan adeerka u ahay ila difaacdo oo gacaliga garab kaa dhiganay miyaad maanta kelmaddaa ku hadashay ma ninka wiilkayga inuu dilo wiilkiisana aan u koriya doonayaa ma waxaasaa gara ku biir buu idhi ayaga waxaad qaadi waati waxa weeye waxa waati waxa weeye aad iga qaadaana wixii alla inoo kala gooyo calaa jabali safa nabigu sal alla alayh wasalam wuxuu fuuray buurta la yidhaha safa wa fii quduuni dalik arrintaa dhexdeeda ayaa nazla calayhi waxaa ku soo degay qawluhu tacaala nabiga qowlkiisii fasdac bima tu'mar la jahar oo qarxi oo caddee amarka lagu siiyey awaamirtanna waxaa ugu badan waacrid ka jeeso cani lmushrikiin dulqaadaa laga wadaa ha dagaalamin adigu marna wax kastoo laguu samay ha dagaalamin laakiin xaqa caddee fasacida rasul lah sal lay sl nabig wuxuu fuulay daata yawmin cala safa buurta safa facalaa wuxuu koray aclaaha xajaran safa dee kacbada korkeeda ku taalla dhagaxa ugu sarreeyo nabigu isku taagay uma hatafa waa dhawaaqay yaa sabaaxaah war ka kacaay wa kaanad waxay hayd yaa sabaaxaah kalimata indaarin kelmad digniin tukhbiru ka warramaysa can hujuumi jeyshin ciidan soo weeraray aw wuquuci amrin cadiim ama arrin weyn inuu dhacay bay ka warramaysaa uma jacala wuxuu gudagalay yunaadii inuu dhawaaqo butuuna qurayshin lafihii quraysheed ويدعوهم u yeero qabaa'ila qabaa'ila qabiila qabiila inuu u yeero wuxuu leeyahay yaa bani fihr war reer bani fihriyow reer fihri binu maalik fihri waa quraysh ninka la odhan jiray baa naanaystiisa la odhan jiray fihri yaa bani cadiy reer bani cadiy ibna kacab yaa bani fulaan yaa bani fulaan laflaf buu sheegay war ree hebelow war ree hebelow war ree hebelow yaa bani cabdi munaaf yaa bani cabdilmuطalib falamaa samicuu war kaalayaal war suu imaadaay war tolow war ree hebelow laflaf iyo jifajifo uu nabigu u sheegay sal allahu alay wasalam qaali waxay dhaheen man hada aladii yaati war ninkan dhawaaqaya ayuu yahay qaali waxay dhaheen muxamed nabigana haddee nin la yaqaano oo bulshada laga yaqaano ree makaad buu ahaayo caan oo run iyo waati ammaano iyo wanaag lagu yaqaano fa asraca annaasu ilayhi dadkii way u soo degdegeen xataa ina arajula ninku idaa lam yasadix hadduusan awoodin an yakhruja ilayhi inuu shirkaa yimaado u soo baxo arsala rasuulan nin asaga wakiil ka ah buu soo dirsanayay liyandura maa huwa bal waxaasi wuxuu yahay inuu ninkaasi uga soo warramo nin buu soo dirsanayay ninkii awoodi waayey isagu inuu xaggiisa ku yimaado falama ijtamacuu markay isu yimideen qaala wuxuu ihi ara'aytukum bal iiga warrama low akhbartukum haddaan idiin sheego anna khaylan fardooley ciidan fardooley ah bilwaadiy inuu waadigan soo maray bisabci haada aljabal buurtan waata hoosteeda sabci waxaa la yidhaahaa buurta meesha biyo shubkeeda ugu hoosaysa haddaana ciidan baa halka ka soo dhacay bal ka warrama ciidankaas ama fardoolaydaoo turiidu doonaysa an tuqiira calaykum inay idin weerarto a kuntum ma ahaan lahaydeen musadiqaya kuwa iga rumaysa waa runtaan ay odhan lahaydeen warka haddaan ii sheego qaaluu waxay idhi nacam haa maa jarabnaa calayka kadiban been kuguma aanaan ogeyn kuguma aanaan tajribaynin been maa jarabnaa calayka ilaa sidqa waxaan run ahayn kuguma aanaan tajribaynin qaala wuxuu idhi fa innii anigu nadiirun lakum waan idiin digayaa waata waxaa weye ciidankii iyo colkii waa cadaab waxa waatay qaylo dhaanta aan ka ahay waa cadaab waxaan idinka digayaa bayna yaday cadaabin shadiid cadaab daran horta innamaa mahalii wa mahalukum idinka tilmaantii iyo aniga tilmaantay ka mahali rajulin baan ka ka dhiganahay ra'al caduwa ake anigu waxaan ka dhiganahay iyo idinku min tolkii cadowgii ay colka ahaayeen waata waxa weye soo arkay fandalaqa waatay tegey yarba'u ahlahu ee yatadalac wa yanduru lahum isagoo tolkii fiirinaya min makaani murtafici meel sare macnaa tolkii buu qaylo dhaan u yahay markaasuu ciidankii wuxuu ka fiirinayaa meel sare tolkiina dhinac buu ka fiirinaya wuxuu saa meesha dheer u fuulay lianlaa yudhimahum suusan ugu soo kedinin oo si lama filaana ciidanku u soo gelin degaanka alcadow cadow fa khashiya uu ka baqay an yasbiquu ciidanku intuu waata waxa weye soo ordayo inay uga soo dheereeyaan markaas waata waxa weye uu ka baqay in laga soo hormaro fa jacala uu gudagalay yunaadii inuu ku dhawaaqay yaa sabaaxaah war ka kacaay war ka kacaay qayladaa ka horma cagta iyo orodka waxaa ka horaynaya qaylada codka intaan waata waxa weye cadowgu waata waxa weye gelin degaanka ka gaarsiiye waata ha laga gaashaante saas ni waata saasoo kale ka dhigan hadi waxaan ka digayaana waa cadaab uma dacaahum nabigu wuxuu u yeedhay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah ilaahay mooye alla kaleoo xaq lagu caabudo oo cibaado mutaysa inuusan jirin ilaahay mooye nebi moxamedna rasuul ilaahay wa bayana lahum wuxuu waata u caddeeyey ana hadihi alkalima kelmaddaas tawxiidka hadday qiraan hiya malaaku dunya wa najaatu alaakhira nimankan qureysheed waxyaalaha u sababta ahaa ugu sii waaweyn ay ugu dheganaayeen gaalnimadoodan iyo asnaamtooda arrimo siyaasadeed baa ka mid a arrimo dhaqaalaha ka mid a oo maxaa waatay siyaasadda ku jirtaa maxay tahay nimankani culumay carab u ahaayeen odaytinimadooda iyo madaxnimadooda iyo dad sharaf laa loo yaqiinay caalamul carabi oo dhan halkaasaa loo soo xajihi jiray oo la isugu imaan jiray xilliga xajkana haddee nin kasta oo carbeed dhaqaaluhu keeni jiray dalka dhaqaalo badan baa soo geli jiray dhaqaalahaas waata waxa waa laga faa'iidaysan jiray magac iyo sumcadna meesha waa lagu haystay asnaamtan meesha u taallana agtooda muqadas muqadasaad bay ka ahayd waxyaalo sharaf leh oo waata qiimo gal ah bay ka ahayd waxaasoo dhan waxay u arkeen haddii maanta waata waxaa weeye diinta islaamka la qaato inuu burburay oo magacoodii ku burburay oo diintoodii ku burburaysa oo dhaqaalahoodii ku burburay saasay u arkeen marka wuxuu yidhi nabi sal alla alay wasalam war kelmadda haddaad qaadataan waxaa idinku jira malaaku dunyaa wa najaatu alaakhira aakhirana waad badbaadaysaan adduunna waad hanaanaysaan uma xadarahum nabigu waa u digey waa baqdin geliyey wa andarahum waa u digey cadaaballaahi cadaabka ilaahay in baquu hadday ku baaqi ahaadaan calaa shirkihim gaalnimadooda walam yu'minuu aynsan rumaynin bima jaءa bihi min cindi illahi waxa ilahay agtiisa uu kala yimi wa annahu maca kownihi rasuulan isagoo rasuulah laa yunqidhum kama badbaadinayo min alcadaabi nebi moxamed baan isku jufannahay oo ama adeerkay ah ama walaalkay ama in adeerkay ah waxtari mayso cadaab anigu waxaan ka qaban karaa ma jiro walaa yugnihim inuusan ka korinaynin min allahi ka deeqaynin min allahi shay-an ilahay xaggiisa inu waxba uga qaban karin uu sheegay wa anna hada alindaara digniintaas si guud buu ula hadlay reer qurasheed wakhasa gaar ahaan iyo jufa jufa ahaanna laflafna waa u digay faqaala wuxuu yaa macshara quraysh kor buu ka soo bilaabay war reer quraysheedow ishtaruu anfusakum min allah war ilaahay naftiinna ka iibsada anqiduu anfusakum min annaar war naftiinna naar ka badbaadiya fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca war dhib iyo dheef midna idiin mahayo walaa ugnii cankum min allahi shaya xadiidkan waa fii saxiix albukhaari sheekhu ma uunsan sheegin qisadaa cidda warisay laakiin xadiidkan waa fii saxiix albukhaari yaa banii kacbin waati lu'ay reer bani kacbinu lu'ayow waa lafaha nabi sal l markuu abtirsado waata waxa weeye dhowr awow buu ku gaarayaa kacbinu lu'ay canqiduu anfusakum min annaar hoos buu soo wadaa nabi sal lay slm naftiinna naar ka badbaadiya fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca yaa banii mura binu kacb ila kacab aabbihii buu ahaa kacb binu lu'ay buu kolka hore sheegay hoos buu usoo wadaa yaa mura waati yaa banii mura binu kacb canqiduu anfusakum min annaar war naftiina naar ka badbaadiya yaa macshara waate banii qusay hoos buu waate marba uga soo degayaa warree waate banii qusayiyow canqiduu anfusakum min annaar fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca yaa banii cabdi shams reer banii cabdi shamsiyow canqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdi munaaf ila cabdi shamsi waa lafaha waate waxaa weeye haashim waate cabdi shamsi iyo waati nofal iyo mualib waa ilma cabdi munaaf canqiduu anfusakum min annaar fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca yaa bani haashim hadduu waate nabiga awowyaashii hoos waata ugu soo daadegay ree bani haashimow canqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib waree bani cabdilmualibow cabdilmualib intuu dhalayow canqiduu anfusakum min annaar fa innii laa amliku lakum daran walaa nafca dhib iyo dheef midna idin mahay walaa ugnii cankum min allahi shaya saluuni i weydiista min maali maa shi'tum xoolo waxaan ka leeyahay qaraabtinimo iyo ahalnimaan idinku xidhiininaya laa amliku lakum min allahi shaya laakiin ilaahay xaggiisa waxaan idinka hayo waata cadaab idinka celin kara ma jiro yaa cabbaas ibna cabdilmualib cabbaaskii cabdilmualib dhalayo laa uni canka min allahi shaya ilaahay xaggiisa waxba waatay kaagama deeqi karo yaa safiya binta cabdilmualib safiyadii eeddadee waatay camatii rasuulilaahi ahayday laa uni canki min allahi shaya yaa faadima binti muxamed muxamedin rasuulilaah waatay gabadhiisii buu nabigu ku soo gebagabeeyey faadima awlaaddiisa waati waxa weye dadku ugu jeclaa ka mid ahayd faadimadii nebi moxamed dhalayay aabbahay baa nabi aha isku hadlayni marna saliinii i weydiiso waata bimaa shiti waxaad doonto canqidii nafsaki min annaar naftaada naar ka badbaadi laa uni canki min allahi shaya ilaahay xaggiisa waxba waatay kaagamahay hayra anna lakum waxaad leedihiin raximan qaraabtinimo saabullaha aan qoynayo bibilaaliha qabow waati qoynteeda muxuu ka wadaa nabigu ay saasilaha aan xiriirin xasba xaqeh xuquuqda ahalka iyo cashiiradu ay gu leeyihiin qof walba xaqiisa waan siinaya laakiin wax kale oon idiin qaban karaa ma uu jiro walamaa tama markuu dhammaystirmay hada alindaar digniintii iyo khudbaddii dheerayd nebigu sal alla alayh wasalam tolka u jeediyey markii uu dhammaystirantay infada annaasu dadkii way kala tageen wa tafaraquu infada iyo tafaraq waa isku macno waa dareereen wa tafaraquu way kala tageen walaa yudkaru canhum lama sheegayo oo taariikhda iyo kutubaha siiradu ma aysan sheegin annahum abdow inay muujiyeen aya mucaarada khudbadaas nabiga sal alla alيh wasalam wax mucaarad ah inaysan ka hor keenin aw ta'yiidin ama ayidaada mana ayna ayidin mana ayna mucaaradin limaa samicuuhu markay maqleen siwaa maa warada can abilahbu odaygaas shaydaanka ah baa isaga kelmad xun laga haya waa nagi soo marnay hadalkiisi laakiin dadkii kale maysan hadlin siwaa maa warada can abilahab anahu waajaha nabi sal alه wasalam inuu ninkaasi nabiga la qaabilay bisu xumaan faqaala wuui tabban laka saa'ir alyowm halaag kuu dha wuu habaaray nabi sal alay sl inkaari kuu dhac ma waxaasaad waatay maanta qaylo dhaantaadii iyo qayladaadii waxaad ummadda isugu keentay ummadda waad soo jebisay waad soo lugaysay ma waxaasaad ummadda ku soo lugaysay saas alihaada jamactana saasaa isugu kaaya keentay fanazalad waxaa soo degtay tabbat yada abi lahabin wa tab qisadaasoo faahfaasanna sheekhaaba inoo keeni doona aad u sharxi doona meesheeda insha alla ku gaari doona amaa caamatu qurayshin quraysh waata waxa weye dadweynaheedii shirka ka soo qayb galay ee shirka yimid fa kaannahum waxaad mooddaa qad asaabatum inay asiibtay addahshatu wareer wayba wareereen way dawakeenba iyo walistiqraar inay qariibsadeen khudbadani xiina fuujiuu markii lagu kadiyey bihada lindaari digniintan waxayna horu aqoon jirin oo horu maqli jirin oo maanta la yaab laa ku dhacay odayaasha iyagoo daandaana bay meesha ka dareereen walam yastadiicuu maysan awoodin an yakhtaaruu inay doortaan aya mawqifin go'aan iyo mawqif tijaaha daalika arrintaa inay go'aan ka ila rag soo tashaday ma ah qayladhaantan iyo digniintan iyo shirkani sikadiisu dhacay wax la ysku sii ogaamaa in ahayno waatay sii qorsheeyeen qodobaday ka odhan lahaayeen kaga jawaabi lahayen tijaah daalik walaakinahum lamaa rajacuu markay u noqdeen ilaa buyuutihim guryahoodii wastaqarad anfusuhum naftoodii ay degtay oo waata waxaa weye odayaashii ila way cabureen neeftuurkii naqaskii iska gureen waxoogaha waata waxaa weeye neefneefsadeen wa afaaquu ka soo miirsadeen min dahshatihim madax wareerkoodii wadma'anu ay xasileen istakbaruu way iskibriyeen fii anfusi naftooda wa tanaawaluu waxay wax ka sheegeen haadihi dacwa dacwadan iyo walindaari digniintan bilistikfaaf si ay fudaydsi ku jiro iyo walistihzaa jees jees fa kaana nebiyu sal lay sl nabigu wuxuu ahaa idaa mara hadduu soo maro calaa mala'in minhu koox ayaga ka mida sakhiruu minhu nabigu way ku jeesjeesayeen wa qaaluu waxay odhan jireen ahaada aladii bacaa allaahu rasuula makanaa ku ilaahay soo dirsaday rasuulnimo u soo dirsaday makana intaas waata waxa weeye waxay rabaan inay ku qosqoslaan oy ku cayaaraan ahaada ibnu abi kabsh makanaa ina abi kabsh yukallam min asamaa samadaa lagala hadlaa miyaa ma wiilkanaa wiilka sheegtay in samada laga hadlayo ina abi kabshi ah yo amtaali daalika erayadaasoo kale ku odhanay wa abuu kabsha maxay ka wadaan ismun waa magac liaxadi ajdaadihi nabiga awowyadii sala allahu calayh wasalam min jihati alum xagga hooyo kolkuu abtirsado awowyaalkii hooyo nin ka mid a kaana ahaa qad khaalafa kii khilaafay diina qurayshin quraysh diinteedii wakhtaara doortay annasraaniyata diinta nasaarada falamaa khaalafahum nabiyu sal alay waslam nabi markuu ku khilaafay fi diin yay nasabuuhu ilayhi kii ugu abtiriyeen ugu nisbeeyeen wa shabbahuuhu ay ku shabbaheen bihi maxayna ka wadaan tacyiiran ceebayn iyo waxtiqaaran lahu xaqiraad iyo fudaydsi iyo wadhacanan fiihi durid ay durayaan ninkii oday waata hooyadii ka soo jeeday odayaasha ka mid ahaa ee abikabshe ahaa kii oo kale wey sidaasi waa tafsiir abikabshe in ninkaas la ohan jiray waxaynu soo sheegnay laakiin nabigu sal alay wasalam islaantii nuujisay xaliima sacdiya la odhan jiray ninkii qabay kunyadiisa inay abikabshe la ohan jiray qowlkaasaana raajix wastamara nabiyu sal allau alay wasalam nabigu waa daa'imay fii dacwati dacaayadaas iyo barabagandadaas uma joojin wa badaa wuxuu bilaabay nabi sal yajharu inuu la jahro bihaa dacwadii fii naadiihim nawaadiihim meelaha majaalistooda ah meel kasta oo dad wada fadhiyaan dacwo shaaric u ka jeedinay goobaha kulanka odayaasha iyo dhallinyarada iyo dadka bulshada isugu timaado ay waata waxaa weeye ama ganacsigooda ha ahaado suuqooda ha ahaado goobaha waata waxaa weeye waxbaan ku cibaadaysanaynaa ay leeyihiin ha ahaato meelahay ku shirayaan ha noqoto meel kastoo ay wada fadhiyaan waata waxaa weeye buu imaan jira nabig sal alay wasalam waa ka khudbaynaya marka iyo majaamicin kulamadooda yatluu calayhim isagoo ku dul akrinaya kitaab allah ilahay qur'aankiisa wayadcuuhum ugu yeeraya maa dacad ilayhi rusul rusushu waxay ummaddeeda ugu yeeri jirtay oo ay ka mid ahayd yaa qowmi icbudullaaha war tolow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayru ilaah alla aan alla ahayn ma lihidin oo xaq waata lagu caabudo wabadaa nabi wuxuu bilaabay yacbudullaha ilaahay inuu ku caabudo hadda ka hor cibaadada nabi waa qarsan jira isagai saxaabadiisuba amaama acyunihim buu ilaahay ku caabudaya indhahooda hortooda kacbadii buu yimidba salaaddii wuxuu la yimid kacbadii fa kaana wuxuu ahaa yusallii kii ku tukada bifinaa'i lkacbati bannaanka kacbada nahaaran jihaaran iyadoo maalina uu la jahrayo buwaatay salaada ku tukanayaa kacbadii wa calaa ru'uusi ilashaad iyagoo indhahooda waata makhraati ka ah waqad naala dacwatu dacwadiisii waxay gaadhay bacda alqabuul in waatay dadka qaybi qaateen wa dakhala waxaa soo galay cadadun min annaas fii diin illaahi waaxidan bacda waaxid mid mid waata waxa yaa loo soo galay waxasala waxaa dhacay bayna haaulaa'i almuslimiin dadkaa diinta soo gelay iyo wa bayna man lam yuslim dadkaan soo islaamin oo min ahli baytihim qoyskoodii ka mid a qoys baa ilan guri baa waxaa ku wada nool dad diintii nabi maxamed qaata iyo dad gaalnimada weli baaqi ku ah dadkii cashiirada ahaa isku qoyska ahaa ee qaybna diinta nabiga sal alay sl qaatay qaybna gaalnimadooda weli kusii dheggan baa waxaa ka dhex dhacay altabaaqudu watabaacud in la isnaco la kala fogaado markaa xaaladdu markay halkaa marayso mushaawaratu qurayshin likafi lxujaaji can dacwa xilliga nabi sal lay slm wa andir cashiirataka alaqrabiina lagu soo dejiyey xilligii xajkaa soo dhow ila xilligaa way xajii jireen waktigaas dadkani waxay u haystaan weli inay saxan yihiin oy diin haystaan iyo isu haystaan waa la soo xajiyayaa xujaydiibaa xilligeedii la gaaray shir baa marka loo baahday almajlis listishaari golaha waatay waxaa weye talabixinta iyo go'aan gaarhka likafi lxujaaji can istimaaci dacwa carab oo dhan baa isugu imaanaysa xajka hadduu ka khudbeeyo carab horteed haddee diintii baa la qaadan arrintaasi inaga waatay waxay nagu noqon dharbaaxa xun bay nagu noqon ninkan haddee waa naqaanaa aan fashilino dacwadiisa maanta marka waxaa weye waxaa la rabaa in go'aamo la soo jeediyo suusan waata waxa weeye ugu sheegin dadka xujayda ah diinta suusan u gaarsiin aynu ka hortagno washmaazad waxaa waatay qoonsatay oo booday qurayshun macnaa xanaaq meesha ugu xun ayaa ishmiizaaz qalbigu markuu waata waxa weye ruxdo oo xanaaq intuu dhammaystiro ayaa ishmiizaaz la yidhaha min kulli dalika arrimahaas oo dhan wasaa'ahum waxaa xumeeyey maa ra'ohu waxay arkeen wamaa hiya maysan ahaanin ilaa ayaamun maalmo xataa iqtaraba intuu soo dhowaaday mawcidu lxaji xilligii xajka wa ahamahum waxaa hami geliyey oo walbahaar iyo walwal ku keenay odayaashii quraysheed amru lxujaaj dadka xujayda ah amarkooda inuu ninkaasi qabaa'il badan baa meesha isugu imaanaya hadday qabiila diinta qaadato quraysh ka mida carab qabaa'ilkeeda kale ka mida waata waxaa weeye jabbaa ku dhacaya quraysh sumcad xumaa ku dhacaya say isu aragsan yihiin fartamaca waxaa kulmay nafarun minhum koox ayaga ka mida ayaa waxay isugu yimideen odagii quraysh ugu da'weynaa ileen xilli kasta oo la joogo shaydaan baa tala bixiya sharta ka tala bixiya ila alwaliid bin almuqiira baa loo yimid wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa daa sinin da mid u saaxiibaya wa sharafin fiina magac buu bulshadooda ka lahaa nin oday ah oo magac waata ku leh ayuu ahaa fa qaala lahum wuxuu yidhi yaa macshara quraysh reer quraysheedow inahu qad xadara waxaa soo xaadiray oo soo dhowaaday hada almawsim kulankii xilligii xajka ayaa soo dhow wa ina wufuuda alcarabna sataqdimu calaykum fiihi mawsimkaas way idiin soo gelaysaa oo xajka waa la imaanayaa waqad samicuu waxay maqleen biamri saaxibikum haada wiilkiinan arrinkiisa waa laga warhaya ee faajmacuu fiihi waata isku raaca ra'yan waaxidan hal waata ra'yi aynu wada qaadan aan ka sii tashanno tala loo baahan yahay walaa takhtalif waa iskhilaafina oo niman yuusan meel ku dhufan haddii wiilkan laynaga warayso oo ninkan muxuu yahay cod baa la rabaa in isku raacno oo fa yukadiba bacdukum bacda barkiin isbeeniyo hadalkeenna suusan isaga hor imaanin oo inaga lafteenna waata waxa weya isu dukhaynin war hebele saasuu ku warramayaa hebele saasuu ku warramayaa ninkan waata waxa weeye hal go-aanba kamaydaan qaadanin idinka laftiinna waxbaa idinka khaldansaan laynoo odhanin hal mawqif aan ka wada qaadano qaaluu waxay idhi anta faqul hadda odayga iyagii baa tahay waa kuu raacaynaa annagu soo jeedi talada wa aqim lanaa ra'yan noo jooji ama waxaad nagu toosisaa ra'yan go'aan iyo aragti naquulu bihi aan idha waxaan odhan lahayn adaa noo saxaya adaa waata waxa weye nagu aadinaya qaala wuxuu uhi la may ani waan dambaynaya bal antum faquluu asmac idinku hadalka ku horeeya falanqeeya anna go'aankaan jeedinaya gadaal waa idin dhegaysan nin walba meeshaan ku dhaliilaan ka hadlaya qaala wuxuu yihi bal antum faquluu asmac halkaasaan filayana marayo idinka hadalka idinkaa ku horayn buudi anna waa waay waa turxaan bixinaya wixii khaldan baan saxayaa go-aanka kama dambayntan anaa jeedinaya qaaluu waxay hi naqulu kahin waxaan leenahay ninkani waa faalalow waa nin waata waxa weye qurjujamaaw waxyaalaha dadka waata waxa weeye jinka ku shaqaysta dadkaas wey qaala wuxuu uhi ma huwa bikaahin ninkani horta kaahin ma aha bu laqad ra'ayna alkuhaan dadka kuhaanta ah oo jinka iyo waxyaalaha ku shaqaysa waa naqaanaa famaa huwa bizamzamati alkuhaan hunuhunudooda zamzamada waxaa la yidhaha hadalka qofka hoos ka guuxayo bishimaha kama hadlayo khayshuumka sanka iyo waata waxa weye xabadkaasuu ka reemaya qofku hadduu yahay dadkaas waata waxa weye jinka iyo waxyaalaha ku shaqaysa madaxuu ruuxayaa maba hoos ka leeya waxbuu waata waxa weeye isku akrinaya aan waxba ka jirin walaa bisajcihim isku toostoosinta hadalka ay isku adaadin jireen nam waatay ninkani male marka kaasi idinka meel mari maayo carab waa dad faseexale ninkana codka uu ku hadlayo waa hadal waadixa oo waata cad laydinka qaadan maayo ninkani waa waata kaahin qaaluu waxay idhin fanaqulu waxaan odhanayna hadaa majnuun waalanya waan dadku odhanayna hadalkaasaan suuqa u gelinaynaa qaala wuxuu uhi ma huwa bimajnuun ninkani nin waalan ma aha laqad ra'ayna aljunuun qof waalan waan aragnay wa carafnaahu waana naqaanaa famaa huwa bikhanaqi qofka waalan neeftuurkiisii male marka qaarkood waxaad moodaysaa qofku markuu waalan yahay inay neeftu qabanayso markaasuu waat waxaa weeye neefta iska guraya walaa takhaalujihi isbaraambarkiisa iyo idiraabkiisa iyo deganaansha la-aantiisina male qofku hadduu waalan yahay kolkuu soconayo socodkiisu toosu socon maayo hadalkiisu meel kuma aadana marba meel buu boodaya ficilka uu samaynayo xataa fiirada markuu wax fiirinayo waa laga dareemaya qofku markuu waalan yahay walaa waswasatihi hadalkiisa aan faa'iidada lahaynna ma male qofku markuu waalan yahay waana hadlayaa inta waxaad moosa ishaystaan oo waa buuqaya wax uu ka hadlayana wax faa'iide le male oo nuxur leh ninkana hadalka uu ku hadlo waa hadal dadka taabanaya war ninkani dama waala baa layn odhanayaa kolkaan idhaha ninkan wuu waalan yahay laynaga akrisan maayo waxaasi socon maayo qaali waxayna fa naquulu shaacir baan odhanayna ninkan waa nin gobayaa aftahana saasaan dadku odhanayna qaali wuxu uhi ma huwa bishaacir war ninkani gobayaa ma ah laqad carafna shicra kullah gobayga noocyadiisa dhammaan waa naqaanaa rajazahu wa hajazahu wa qariidahu wa maqbuudahu wa mabsuudahu gobayada carabta qaabka macnaa gobayga marka la gobyayo cilmi dhan baa jira culimmadu kaga hadlaan waxaa la yidhaha waata waxa wey alcaruud lix iyo toban qaybood wey innaga hadda jiiftada iyo waata gobayga soo magacyo waata soomaalida uma kala naqaano qaabka ninka u gobayayo saasoo kale bay carabta u kala taqaanaa ninka gobayga qaabka u gobayayo waa la kala yaqaanaa qur-aanka iyo marka gobayga carbeed la isbarbar dhigo gobay ma aha marka inuusan gobay ahayn waa cad ah rajajka waa naqaanaa nooca la yidhaaho hajajka nooca loo yaqaano waa naqaanaa qariib nooca loo yaqaano waata waxa googoynta macnaa shicirka marka la rabo in ereyadiisa la isu dheeli tiro maqbuudka nooca loo yaqaana xarafka shanaad baa la goynayaa mabsuudka baxrubasadka ee waati waxa weye basiidka waa naqaanaa famaa huwa bishicri marka ma aha ma aha ninkani waati waxa weye wuxuu ku hadlayaa shicir ma aha nimankii waa soo xirxiray hadalka waati waxa weeye ay ku hadlaanba wuxuu ilaha waxaas inaga meel mari maayo qaali waxay dhaheen fanaquulu saaxir baan u haynaa hadda waa waati waa saaxir baan u haynaa qaala wuxuu yihi ma huwa bisaaxir war ninkani nin saaxira ma aha laqad ra'ayna suxaar dadka saaxiriinta ah waa naqaanaa iyo wa sixrahum sixirkooda famaa huwa binafatihi male dadka wax sixraay waxbay tutufaanoo waati waxyaala shaydaan magacyadii iyo waati waxa weeye wax inaan aqoonin oo waati waxa weeye cilmi shaydaana bay kolkay wax sixrayaan akhriyaan walaa bicuqadihina male waxna way gunguntaanoo waxbay aasaasaan waxbay isku xirxiraan wax la isku xirxiray iyo wax lagu akriyey baa wax lagu sixraa ninkani wixii male qaali wuxuu famaadaa naquul hadda meel ba naga soo xirtay wax walba waata naga soo kan ma aha kan ma aha kan ma aha tiri he bal xaggeen marinaa bal muddo ii kaadiya buui anaa soo fikiri waxaan odhan lahaa waa kii suurat lmudatir rabbi kaga warramay ilaa lix iyo toban aayadood oo aayadda koob iyo tobnaad ay ka bilaabanayso aayadda lix iyo labaatanaad inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma ilaa waat waxaa weeye wuxuu ku dambaysiiyey in huwa ma hadaa ilaa ilaa ilaa ma hadaa ilaa qawl bashar ma aha kani ilaa waa bani aadam qol hadda sixirkii uu diidanaabu haddana dib u soo dhacay hadalladiisa weli aan sii akrino ma dhammaanin qaala wuxuu idhi wallaahi baan ku dhaartay ina liqawlihi ninkan hadalkiisa xalaawa macaan baa ka dhadhamay qur'aanka ila ninkan waa nin afka carabiga dhab u garanaya hadalka ninkan uu ku hadlayo hadda qur-aanka hadalku ka dhigaya wuxuu ninkani ku hadlayo waa macaan buu dhadhamaya wa ina calayhi la dalaawa korkana waa ka qurux badan yahay haddii muuqaal korka laga fiiriyo hadalku macaana qalbiga waa gelaya waa ku degaya isagan iimaan rabbi u qorine wuu dareensan yahay qur-aanka macaankiisa korkana waa ka qurux badan yahay wa ina aslahu qur'aanka hoos haddaad u fiiriso waxa uu ku hadlayo lacidqun hoosta miruu ka bixiyo cidqi waxaa la yidhaahaa laamaha timirta ee isku xidhan manaa salka waa ka macaan yahay waata miruu ka leeyahy ama cizi iyo gaayo iyo balaaqo iyo fasaaxo meeshii ugu dambaysayba waata u leeyahay wa ina farcahu laamihiisa la janaatun mira miraa ka miro bislaaday baa ku yaalla wamaa antum matihin biqaa'iliina min hada shay-an ninkan wax ka sheegi maysaan ilaa curifa waa la garan inuu baail inuu baail yahay been yahay waa la garan ninkan hadalkiisa siduu u dhadhamayo tilmaan waata wuxuu tilmaamay tilmaantaasi xaq abahe oo saxa inuu hadalka nabi sal alay wasalam macaan yahay malab yahay kor ka macaan yahay hooska waata waata ka fiican yahay laamihiisa waata xididadiisa saa isagoo yidhi waa wax waata naar loogu talagalay wuxuu yidhi wa ina aqraba alqowl hadal waxaa ugu dhowba inaan idhahan an taquulu inaad tidhaahaan hadda ma odhanin kaa un aan idhaahno laakiin hadalkaan odhan lahaa ha la yidhi hadalka iila dhow an taquulu inaad tidhan huwa saaxir wey ninkana waa saaxir saaxirkii hadda caadiga la yaqiini ma ah wa qawluhu sixir hadalkiisaa sixir oo muxuu sixir ku yahay yufariqu bihi bayna almar'i wa abiih nin iyo abiihu kala geyn wade kolkuu ninku islaamo aabihoo gaala balaa u ka qaado waa la kala tegi sixirkiibu dhinaca kale k waata ka keenay waata wa bayna almar'i wa akhiihi nin iyo aabbihiibuu waata walaalkii buu kala geynayaa wa bayna almar'i wa zawjihi nin iyo xaaskiisii buu kala geyn wa bayna almar'i wa cashiiratii nin iyo qoyskiisii iyo jifadiisiibuu iska horkeenaya ninkana dadkii iska horkeenay dadkiibuu isku diray waa fataan intaa keliya aynu odhan karna xataa sixirkii caadiga inuusan ninkani saaxir ahayn way cadda hadalka iila dhow hadalkaas fatafaraquu canhu bidalik hadalkaasaa la go'aansaday shirki waa la xiray hadalkaasaa lagu kala tegay shirki lagu xiray wa jacaluu waxay gudagaleen yajlisuuna inay fadhiistaan bisubuli naas dariiq kastoo xujaydu ka soo gelayeen in la fadhiisto xiina qadimuu markay soo galaan lilmawsim yaa arrintaas ninka mas-uulka looga dhigay ee inuu dacaayadaas nabiga ka fidiyo dadka dacaayaddaa fidinaya madaxka ay ma la yaqaanaa waa abulahab laa yamuru bihim axadun qof ma soo maro ilaa xadaruhu ay u digaan wadakarula waxay u sheegeen amrow nabiga amarkiisa facarafa naasu dadkii waxay garteen amrow nabiga amarkiisa qabla an yarahu iyagoon aragba aw yasmacuu minhu iyagoo nabiga maqan wajaءad waxaa timid ayaamu اlxaj xilligii xajka fakharaja nabigaa soo baxay salى اlahu alيyh wasalam wuxuu u soo baxay ila اxujaaj dadkii xujayda ilaa majaamic اxujaaj xujaydu meeshay isugu imaanayseen warijaali warixaalihim meelihii alaabta u tiilay wamanaazili meelahay deganaayeen wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila alislaam waqaala lahum wuxuuhi ya ayuha الnaasu dadow quluu dhaha laa ilaha ila allah tuflixuu war dadow waate waxaad kelmaddaas waate waxaa weeye dhaha waad ku liibaanaysaan watabica waxaa raaca abulahab yukadibuhu wayu'dii isagoo dhi beenti weey wiilkan anaa dhalay waa beenti waxba kama jiro waa la daba socdaa fasaarat ilcarabu carab waxay waxay waatay fasadarat dheh fasadarat ilcarabu carabi waxay ka noqotay min dalika almawsim waqad carafuu iyagoo og waatay oo aqoonsaday amra rasul lah sal ly sl nebi maxamed amarkiisii wantashara waxaa faafay dikruhu magaciisii fii bilaadi alcarabi kulliha wallahu aclam